wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan axmed maxamed diiriye ayaa magaalada hargeysa ka dhagax dhigay dhismayaal cusub oo lagu kordhinayo dugsiga farsamada gacanta ee hargeysa waxaa ka qayb galay madasha dhagaxdhigga mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda howlaha guud ee somalilan iyo shirkadda dhismaha ee som axmed maxamed diiriye wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan iyo maxamed suldaan aadan agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee somalilan ayaa si wadajir ah ugu warbixiya dhismayaasha cusub dhismahan uu isugu jiri doonaa dhismo cusub iyo qeyb dayactir lagu samaynayo oo ay ka wada shaqeeyeen hay-adda g isad wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda howlaha guud door ahaan wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeentu waxay ku leedahay naqshadaynta iyo dabagalka iyo sixitaanka iyo hubinta aagga iyo goobta laga dhisaayo dhismahan markaa waxaynu halkan dhagaxa dhigaynaa mid ka mid a mudnaantii koowaad oo farsamada gacanta oo dugsigii farsamada gacanta ee hargeysa lagu kordhinayo soddon fasal oo qaarkood fooqyo isdul saaran ay yihiin iyo warehouse ama bakhaar weyn oo kuwa ardaydu ay bracticka ku qaataana iyo maaragtay laba laab oo midna uu yahay solarka u gaar yahay midna uu yahay green house iyo waxaa kaloo la dayactirayaa saddex fasal oo kuwii horuu yaalaya sidaa awgeed waxaan leenahay waa mashruuc weyn waxaa kaloo miisaaniyadda ku jira oo markii koowaad miisaaniyaddeena lagu soo daray miisaaniyad lagu horumarinayo waxbarashada dalka oo ilaa lacag hal milyan ku dhowi ay ay ku jirto markaa taasina marka lasoo fasaxo iyadana ay ka mid noqonayso ama farsamada burco iyo farsamooyinka kale sidii aynu aynu ugu tayeynayno hay-adda g isad oo mar kasta inagala qayb qaata iyo hay-adaha kale inagala qayb qaata farsamada gacantana waynu mahadnaqaynaa mahadnaqa koowaad ilaahay baa le shirkaddan lasoo xulay qandaraaska heshayna waxaynu ka rajaynaynaa inay dee sidii loogu talagalay u fuliso caawimadaa iyo taageeradaa layna siiyey wasaaradda howlaha guud baana leh kormeerka iyo marba meesha uu marayo inay qadaraaska la eegto ay marba usii dayso u ogolaato lacagta qaybtaa inay usii daayaan de waa khayr baan inoo rajaynayaa